afka qulaam waxaa la yidhaahdaa marka uu heerkaa qaangaadhka uu taagan yahay wa asaruuhu waabay iska qarsadeen bidaacatan isagoo bagaasha sidii bagaashkaa inankii isaga ahaa nebi yuusuf loo xambaalay waa la iska qaato safarkiibaa lagu daray iyo alaabtii la doonayo in la iibiyo bidaaca waa bagaash wallaahu caliimun bimaa yacmaluun ilaahayna waxay samaynayaan wuu ogaa arrinkaasi inaanu wanaagsanayn nebi ambiyada ka mida in la xamaaloo la iibiyo inaanu wanaagsanayn waa ogaa rabbi washarawhu nebigan way iibiyeen bithamanin baksin lacag oo iska liidata bithamanin baksin lacag kooban ayay ku iibiyeen allah sheegay siday u tahay baksiya waxau uhi daraahima macduuda shilimo iskaba tirsan bay ku iibiyeen nebigan qaaliga ah wa kaanuu waxaanay ahayn fiihi isaga min azaahidiina kuwo iska nacaya kuwa ka dhaqaajinaya oo dee safar wuxuuna ugu jecel yahay uun shilimo uu jeebka ku rito wax culusoo uu qaaday iyo waxuu xamaalay iyo dad lagu ararko ma jecla arrinkiisi halkaasuu maray waxa uu noqday addoonkaa la iibsado isagiina badeecad buu noqday waxaa la dhaafsanayaana waa shilimo kooban waxaa laga fahmayaa in addoomuhu ay iska jireen islaamka ka horba laakiin islaamku waa jiheeyey uun oo addoonkii meesha kamuu saarin oo xukun la nasakho kama dhigine laakiin xadgudubkii lagu sameynayna waa ka joojiyey addoomahana xuduud iyo xuquuq buu u yeelay oo u hagaajiyey iyo xorriyad in la siiyo oo xurmadooda la mariyo wa qaala markaa waxa uu yihi aladi ishtaraahu kii iibsaday oo min misra mar haddii ay misra misran aanay ahayn raadu mar qura kor dhabantay waxa ay sheegaysaa magaalada masar waa mucaraf macnaha maalansarifa magaalada masar ka mid ahaa kii madaxdaa ma ahayn laakiin saraakiishiiyo wasiirada hoosu ahaa wuxuu ku yidhi limra'atii xaaskiisii akrimii mathwaahu meeshuu inanku degayo balhagaaji oo inaga tiiri inankan casaa an yanfacanaa inuu wax inagu taraa laga yaabaa aw natakhidahu waladan ama ubadba aynu ka dhiganno inaanay ubad badan lahayn ama ubadba aan jirin baa muuqanaysa waynu u aayi doonaaye bal sidaa yee ilaahayna markuu u tibaynayo awliyadiisa dee astaantaa wanaagsana laga arkayo awgeed ayaa ubadnimo loo qaadaa oo fircoon xaaskiisiiba maxay lahayd suuratulqasas haddaad akhrido dee quratu caynin lii walak bay lahayd oo indhahaynu ku qaboosano walad baynu ka dhigane fircawn ow inoo kari bay lahayd nebi muuse wakadalika sidaasaanu makanaa liyuusufa nebi yuusuf u dejinay baa ilahay uhi fil ardi dhulka meeluu dhulka ka degoo wanaagsan iyo guri madaxtooyaanu dejinay walinucallimahu iyo si aanu u barno min taawiili laxaadiid malaamka cabirkiisa marka waxaanu dejinnay ehelkaa wanaagsan oo ceelkiibaa laga soo saaray gurigaa barwaaqada leh aqoonna ilaahay waa siiyey wallaahu haalibun calaa amri ilaahay arrinkiisa mid hirgelinaya weeye ilaahay arrimihiisu kuma adkaadaane wuxuu ilaahay doono wuu hirgeliyaa laakiin wuxuu bani aadamku doonaa ma hirgalo dee waa adiga arkayo way ka takhalluseen ilmo yacquub laakiin ilaahayna sidaasuu usoo bambaaniyey oo usoo badbaadiyey oo adiga arkadoo doonyo dhan oo degay iyo maraakiib ama diyaarado cirka ku burburay oo gubtay baa lagu odhanayaa saqiir yar baa ka baxay walad yar diyaaraddu markay kala go'day way dhacday ayuunbaa ilmo yari uun isagu halka ay ka kala go'day inuu ka siibtay hooyadiina halaagsantay sida isaga marka ilaahay baa yaqaana siduu wax u badbaadinaya wallaahu khaalibun calaa amri walaakina akara annaasi laa yaclamuun dadka intooda badani dhugdhugtooda iyo xooggooda inay wax ku hirgeliyaan bay moodaan walamaa balaqa ashuddahu markii uu gaadhay mudakarnimadiisii ee uu isku tumtay wa aataynaahu waxaanu siinay xukman wa cilma aqoon iyo xikmad baanu siinay xikmad iyo cilmi waa faham uu fahmay xaqa iyo sawaabka iyo cilmi baa ilaahay uu siiyo sahay u ah oo adiga arkaye aanu damqaynin imtixaanka soo maraya iyo ceelka lagu riday iyo xabsiga uu ku jiro isagoo xabsiga ku jira ayuu risaaladii iyo dacwadii gudanaya taasina xikmadda iyo cilmigaa keenaya imtixaankaa hore kolkii uu soo dhammaaday waxaa ku bilaabmay ciddii uu la qoyskada ahaa ayaa markaa imtixaan isagana kaga bilaabmay oo kii labaada waraawadatu waxaa caashaqday buu ilahay idhoo ka daba dhacday allatii huwa fii baytiha kadalika najzi lmuxsiniin samafalayaasha saasaanu abaalinaa iska macruuf weeye qaacido caama baa ilahay u dejiyey wakadalika najzi lmuxsiniin samafaloo dhan abaalkiisu ah waraawadatu latii huwa fii baytiha tii gurigeeda isagu uu joogay ayaa caashaqday nebigan can nafsihi ayay ka doontay adduunkiisa maaha dharkiisa maaha laakiin waa can nafsihi isaga laftiisa isaga laftiisa kusoo hajahaysatay waqallaqat ilabwaaba albaabadana way soo xidhay wa qaalat waxa ay leedahay hayta laka kaalay waa soo dhawow bay leedahay xumaan bay ugu yeedhaysa qaala isaguna wuxuu leeyahy macaada allah ilaahay baan ka magan galay sinadan iyo faaxishadan aad iigu yeedhayso ilaahay baan ka gaashaantay innahu ninka ku qabaa rabbii waa sayidkaygii buuhi axsana mathwaay waxa uu wanaajiyey halkii aan degayay barkimada iyo furaashka uu dhigay aad bay wanaagsan yihin innahu arrinku waxa uu yidhi laa yuflixu daalimuun dulmi falayaashu ma liibaanaan marka isagoo i wanaajiye saygaagu inaan khiyaameeyaa waa dulmi buu leeyahy afar arrimoodba waxay muujinayaan oo aayadda ka muuqanayaan in arrinku ku adag yahay iyo imtixaanku marka u horraysa ereyga muraawadadu waa raajacaad gabadhii aan mar qura la hadale ku celcelisay oo baxnaanisay oo aada u raajacday wey muraawadadu taasay tilmaamaysa midhka labaad allatii huwa fii beytiha waa tii gurigeedaba uu joogayba oo guri cidlo ah dee waa dareemaysaa in imtixaanku sii badan yahay waqallaqat ilabwaaba albaabadu ma furna dad lama milicsanayo lagama baqayo in cidi soo gasho albaabadu waa xidhan yihin wa qaalat hayta laka islaan afka kala qaaday dumarku waxaasoo kale way ka aamusi jireene oo ishaaraad kalunbay bixin jireene iyadiio afka kala qaadayna waa imtixaan kale afartaa arrimood oo isku biirayba waxay sheegayaan meel nin iska qabtay inaanay ahayn laakiin wuu iska qabtay waxaa la yidhaahdaa alfaraaqu linnisaai halma walirijaali kafla dumarka oo jaanis hela ama faraaq iyo dee waxqabad la-aan ku dhaca waxay ku keentaa in hamadu ay ku badato ragga oo faraaqu uu ku bataana waxay ku keentaa wax kaflad la yidhaahdo inuu ka dhaco oo horiyo dabadiid uu noqdo akhriiftinka wax qabqabsan waayo kole dugidaarun ku qayilu meelun yuursado islaantiina ay aqalka dhexdiisun hawaarsato oo diin iyo dunya ay waxba qaban weydo dumarkaa iminka baadiyu dee isma haleelaan xan iyo isku dir iyo kaartayn iyo waxba isma haleelaan mid waliba arigeeday wadataa warkay raraysa kuwaa gaalada ee ordaya kiishada wadaystaana waa soo soo kale innaga waxaan xaafadaha isku diray booliskula il daran yahay faraaqa iyo jaaniska weeye marka in dadkii loo sameeyo wakhti ay wax bartaan iyo wakhti ay tacab galaan oo diin iyo dunya ay wax kororsadaan waa muhiim waa muhiim wey marka faraaqiibaa ayaa kusoo kiciyey islaantan nebigan isaga ah qaala macaada allah nebiguna caleyhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay toddoba maalinka qiyaamaha ilaahay uu u hadhaynayo toddobadaa waxaa ka mid ahaa warajulun dacatu imra'atun daatu mansabin wa jamaal qaala inii akhaafu allah ninay u yeedhay gabadh quruxiyo qoloba ka dhalatay oo ay tidhi xumaan samee dabeetana yidhi ilaahay baan ka cabsanaya gabadh baa la sheegay laakiin haddii nin uu u yeedho gabadhna iyana waa saasoo kaleba qisooyinka waxaa kutubaha ay xusaan nin cadare la odhan jiray cadare cadarna waxau ahaa nin saalix oo wanaagsan dabeedna gabadh baa ina yar usoo dirta waxay leedahay hebeloo markhaati baan ku haystaaye fadlan kaala aad ii furtide inantii yarayd buu soo raaco daacadnimaa waday qofkan bal markhaatiga aada u furtid gurigeedii markii uu tegey ayay inantii fasaxdo albaabkay soo xidho waxay leedahay markhaatiga aan kaa doonayaa waxa weeye inaad xumaan samayso haddii aad ka baxdo aqalkana waan qaylinaya dabeedna kolleyba kolleyba waa lagu haystaa ninkii isaga ahaa markuu arkay inay ku ciirtay waxau ihi bal haddee yar suuliguu galay kolkaas suuligii wuxuu iska soo marmariyey wasakhdii taalay ee suuliga ayuu isa soo marmariyey dabeedna wuu soo baxay oo iyadiibuu u yimi ninkii ay moodaysay inuu isa soo diyaarinayo uu soo maydhanayo oo urayay aragtay wax kale uma furne waxay tii intii albaabkii ka furtay fadlan idhaaf sidiibuu ku dhaafay kadibna ilaahay wuxuu ugu bedelay urtii uu ismariyey cadar buu ugu bedelay ninkii aada buu udgoonaaday xataa waxaa la tilmaamaa markii uu dhintay laftigeedana xabaashiisu way udgoonay idan markaa waktigan faaxishadu way badan tahay rag iyo dumarbe in aada loo feejignaadaa waxay keenaysaa inuu insaankaa ilaahay aakhiriya iftiinkaba horumariyo alla waxau ihi walaqad hammat bihi way doontay oo aad bay ugu fikirtay wahama bihaa isaguna wuu mililacay lowlaa an ra'aa burhaana rabbi haddii aanu arag ilaahay haybadiisa iyo burhaankiisa iyo awoodda rabbi haddaanay u muuqanin lawaqaca biha uu ku dhici lahaa kadaalika sidaasaanu nebigaa waafajinnay linasrifa canhu suu si aanu xumaanta uga duuno iyo walfaxshaaa foolxumada sinadu ay leedahay innahu nebigani min cibaadina almukhlasiin waxa uu ka mid ahaa addoommaha iyaga hufan almukhlasiin mar haddii laamku kor dhalan yahi almukhlasiina buu ahaa waa kuwa ilaahay uu hufay ee xumaanta laga shaandheeyey marka hamiganaa kala duwan hammad bihi iyadee wuxuu ahaa hamigeedu mid dooni dabab ahaa hamigiisan ilaahay uu sheegayna dee ilan dhufaan maaha waa nin qoodho weeye naftiina isagaaba xagga dambe ka xusaya ina nafsa la amaaratun bisuu wuu mililacay laakiin wuu iska qabtay wuu iska qabtay oo dareen bilaa dareen mu ahayn laakiin dareen wuu laha aimada qaarkood waxay ku fasirayaan waa sida qofka soomani biyihii oo agtiisa yaala inuu u baahan yahay uu dareemayo laakiin cabsi ilaahay awgeed ay ka haysa ka xakamayso ka xakamaynayso marka ammaan buu kusii leeyahay isaga oo shaygan raqbadii ay u haysa inuu naftiisa ka xakameeyo ka xakameeyo uu ka xejiyo taasi markaa ammaan bay u ahayd burhaanka ilaahay u arkayna waa muraaqabadii baa jirta oo addoonka mu'minka ahay kolka awliyada ilaahay ka mid yahay hadduu is idhaahdo xumaan same ilaahay unbaa u muuqanaya soo ilaahay kuma arkaya buu leeyahy marka jalaalkii iyo weynaantii ilaahay ayaa u muuqatay haddaana taa arki lahayna wuu ku dhici lahaa sidaasaanu xumaanta iyo foolxumada uga duun ile baasha sinada la idhaahdaa waa alfaxshaa waa ceeb weyn wey qofka iyo qoyska iyo ummadaba foolxuma ayay ku tahay iyo fasaad innahu min cibaadina almukhlasiin kolkuu qofku niyadsamaad iyo daacad u leeyahay diintiisa sidaasaa ilaahay faraj ugu furaya laakiin wax badan oo qisooyin badanood kutubaha ka akhriyi karayso tafsiirka muxaqiqiintu mar ayaana ka raajixsan waa ka alla waxa uhi wastabaqa albaaba wastabaqaa mar haddii alifu ku taagan tahay waxa weeye labadoodii waa ficilka aliftu waa alif lithnayn wastabaqaa albaaba albaabkii bay u tartameen labadoodii iyadii oo eryanaysa iyo isagii oo ka ordaya waqadad qamiisahu qamiiskiisii waxa ay ka goysay ee ka riftay min duburin xagga dambe iyadoo jiidanaysa isna nin xoog u ahaa uu ka cararayo marka wastabaqa albaaba waqadad qamiisahu in badan bay soo koortay inaanay ka hadhin isagu uu diiday iyana ay kusoo dhaqaajisay dabeetana ay qabsatay la isrifrifay uu ka cararay qur-aanku waa fasiix wax badanoo erayo badanoo intaa lagu oobsan lahaa intanaad ku fahamtay wa alfayaa waxa ay kula kulmeen sayidahaa kii saygeeda ahaa lad albaab albaabka agtiisaay kula kulmeen ayay ku kulmeen iyadii ay ku raran tahay oo iyana ay daba roorayso isna uu ka roorayo ayay ku kulmeen albaabkii faktii uu ka siiyey albaabka si uga baxsado ayaa mise odaygiibaaba hortaaganba qaalat waxa ay tidhi maa jazaau man qof abaalkiisu muxuu yahay araada biahlika xaaskaagii la doonay suu-an xumaan iyo sino ilaa an yusjana in la xidho mooyaane aw cadaabun aliim ama xeer ciqaabeed kulu la mariyo dee intaasumaan anigu garan karaa waa waxaa la yidhaahdaa go-aanka degdega dumarkaa ku daran baa la ydhaha ragguna go-aanka loo fikiraabuu ku wanaagsan yahi dumarkuna ka kadiska ah rag baa ku murmay oo mee dumarkaa go-aanka degdega ku wanaagsan ragga oo dabeedna waxa la de maynu inantan heblaayada tijaabin dabeedna iyagoo aqal dhex fadhiya ayaa loo soo dhiibay qorog caana ah odayaasha maqsinka fadhiya u geebaalayaan aqalka markii ay halkaa marayso raartee bahalkaa hore docdaa usoo horeyso kolkay soo marayso ayaa ninbaa usii galay oo uu qabtay halkaa naasku qabtay dabeed way qaylisay markii lagu soo baxey layidhi maxaa dhacayna ninkanaan caanaha kula dul ku figaadhay macnaha waxay dee ninkii martida ahaa inay tidhaahdo waxbuu iga dayayna way ka dhawarsatay marka cumuuman dee waxaad ka arkaysaa go-aanka ay ka gaadhsiisay markiiba ninkani albaabkuu taagan yahay albaabkiibuu taagan yahay labadan arrin weliba waxaa ka muuqanaya hala dila may odhan jacaylkeediina way ku ag wadaa isbaraxaad bay meesha ku dartay inaanay waxba ku jirin iyadu qayb ka ahayn bay sheegtay ninka xaaskaagii maanta xumaan la doonay ama waa xarig ama way la garaacabay ti hala dila may odhan ilaa hadda cishqigiina wuu daba socdaa go-aankeeda qaala nabigani waxau ihi hiya raawadatnii can nafsi iyadaa naftayda iga doontay buui tay raajacaysa iyadaa ahayd wa shahida shaahidun min ahliha waxaa ka markhaatiya markhaati ehelkeeda ah markhaati aan laga shakiyin inuu ehelkeeda ah marka kaa ehelkeeda ahaa xadiis baa waxa uu tilmaamaya ibnu jariir dabari uu warinayo inuu ilmo yaray habaryartoo meesha jiifa ahaa oo ehelkeeda ahaa oo dee isaguna farta uu ku fiiqay xadiidkaasi waxa uu leeyahy yaraanta waxa ku hadlay un afar afarta waxaa ka mid ahaa ciise bnu maryam iyo shaahidu yuusuf iyo laba kale oo ibnu maashidati fircoon iyo jurayj iyo adu qisooyin dhaadheer bay labada kale lahaayeen marka shaahidu yuusuf ilmo yaro halkaa jifa hadlay dabeetana ilaahay ka dhawaajiyo nebigan markhaati u noqday markhatigii baa isu diyaariyeyba inuu jawaabo waxau ihi in kaana qamiisuhu shayga uu gashan yahay hadduu yahay qudda min qubulin xagga hore mid laga rifay fasadaqa run bay sheegtay wahuwa min alkaadibiin isaguna kuwa beenta sheegayuu ka mid yahay wa in kaana qamiisuhu shaygu gashan yahay hadduu yahay qudda mid laga jaray min duburin xagga dambe fakadabat been bay sheegtay wahuwa min asaadiqiin yuusufna run buu sheegaya kuwa runta sheegayuu ka mid yahay halkaa waxaa ka muuqanaya shayga la idhaahdo siduu in badan kaga hadlo ibnulqayim aclaam ulwaaqiciin maxaa amaaraadka la idhaahdo ama astaamaha in la tixgelintooda ay leeyihiin markhaati buuxa bayay noqon laakiin calaamooyinku waa wax lagu xisaabtami karo falamaa ra'aa qamiisahu kolkii uu arkay shaygii uu gashanaa qudda min duburin xagga dambe in laga jaray qaala wuxuu ihi innahu min kaydikun kani waxa uu ka mid yahay makrigiinni iyo shilqoolkiinni waa kaarta dumar buu ihi marka ina kaydakunna cadiim shirqoolkiina wuu wen yahay buu aayaddanan buu usoo daliishanayay nebi maxamed xaaskiisii caasha nebigaa bukoodoo il daraaday waa nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam wuu kici kari waaye si uu dadka u tukiyo ilan jamac si kale ugama fadhiyaynine dabeedna wuxuu ihi muruu abaabakrin falyusalli binnaas kici kari maayo abuubakar u sheega dadka ha tukiyo caaisha qof caqli badan ba heeda waxay arkaysaa nebigu ilgeeriyaad inuu leeyahy dabeetana waxay tidhi aabbaha hadduu maanta ishortaago waa la eersan doonaa nebigaba isagaa tafaafuloo nebigoo nool buu kanina tukiyey intii la odhan lahaa la sharaysan lahaa ka riix bay tii markaasay tidhi ina abaabakr rajulun raqiiqu lqalb laa yastatiic an yusalliya annaasa min albukaa aw kamaa qaalat waa nin qalbigiisuu jilicsan yahayoo dee kolka uu dadka ishortaago oohinbaa qabanoo halkaagii uu istaago dadkaba tukin kari maayo kolkaasuu ku celiyu yihi bal u sheega markaasay ku celisay kolkaasuu nebigu yihi ina kunna la antunna sawaaxibu yuusuf iska wad buu ihi idinku waxaad tihiin nebi yuusuf gabadhii dee kaydkeeda sidaa loo sheegay oo kalea tihiine macnaa waa wuu fahmayaa isaguna dee wuu ka shisheeyaa caaisho nebiguna caleyhi salaatu wasalaam wuu ka caqli badan yahay ujeeddadaasi kaa dhab ma ahee waa lagu weheliyaaye bal u sheeg buu ihi abubakar dadka wuu tukin maca oohintiisa u sheeg wey ina kayda kuna cadiim yuusuf wuu yihi marka ninkii ninkiibaa marka dabeetana arrinkii bilaabay wuxuu yihi yuusufow acrid can haada arrinkan ka cagadhiga buui oo kasii jeesta waxba ha hafaafini wastakfirii lidembiki adiguna ka towbadkeen oo ilaahay dembi dhaaf weydiisa dembigaaga inakii adigu kunti min alkhaati'iina kuwa gefsan ayaad ka mid noqotay buu yihi islaan yahay islaan yahay waxbaa kaasi ah arrinkuna xaggaaga u marooraa alla dembi dhaaf weydiiso sidaasaa dabeedna ninkani arrintan ku dhameeyey yuusufna wuxuu isagana faray bal ceebtan ka afaysa buu marka bustayntaa ayuunbuu bilaabay iyo in iyadii wax ciqaaba aanu marinine oo arrinkeedii aamusiiyo wa qaala niswatun fi lmadiinati buu ilaha yidhi warkiibaa baxay waxaf soo dhaafay afaaf soo dhaaf warkii magaaladuu gaadhay dadkii ay isku ladahaayeen ninka iyo dumarkii ay qabeen iyo dabaqada koru warkii gaadhay sheekadii baa magaaladii gaadhay dadkuna haddii acyaanta ay yihiin acyaanta iyo dadka muuqaalka leh wixii simbirarxa ahee ka dhacaa wax weyn weeye ee ma sahlanaa waxaa loo hadal haynayaa madaxda iyo culimada iyo wixii simbirarxahe ka dhacaa wax weyn weeye wa qaala niswatun fi lmadiinati dumar magaalada adaa waxay yidhaahdeen imra'atu lcasiiz ninkii casiiz la odhan jire madaxda ahaa xaaskiisii turaawidu fataaha ninkii addoonkeeda ahaabay raajicisay can nafsihii bay ka doontay qad shaqafahaa xubban jacayl ahaan wuu dhex maray bay ti ayay yidhaahdeen wuu dhex maray shaqafka waxaa la yidhaahdaa xuubka wadnaha ku dahaadhan xuubkaasaa shaqaf la ydhaha luqada carabiga iyo ashcaarta marka dib loogu noqdo marka wadnaheediibaa isagii jeebka ku ritay wuu dhex maray ebel cishqi dartiiba waxaa dhex maray innaa la naraahaa fii dalaalin mubiin waanu arkaynaa inay baadi cad ku sugantay tani way ka dhacsantay kor hadday addoonba wax ka dayday bay idhahdeen xaggaasay ugu dhigeen naagta addoon gurigeeda joogay iyadoo oo nin madaxahi uu qabo u hamootay waleetaasi way liidataa dee dumar sheekaynaya tu kale u dhigdhigaya wey falamaa samicad kolkii ay maqashay bimakrihinna shirqoolkoodii iyo dicaayadii ay faafinayeen arsalat ilayhinna cid bay u dirtay wa actadat lahunna waxay u diyaarisay mutaka'an casuumad mutaku waa marka meel la gogle barkimooyin la dhigee raashin aada u qurux badan la keene ee caraf iyo udgoon uu ka baxay laysku hagaajiyo waxaasoo dhan oo isku dhaaban baa mutaka laydhaa waa casuumad baynu odhan karnaa waaatad waxa ay ku tistay u dhiibtay kulla waaxidatin minhun mid kasta oo dumarkaa ka mida sikiinan mindi way garanaysay meesha yuusuf taagan yahay in mindi waxaan ahayn aan lagaga nasan karaynin dumarka ah iyadaa usii khatiday marka horeba wa qaalat dabeetana waxay tihi ukhruj calayhin ku soo bax uun ukhruj calayhin bal imtixaanku halkuu maraya waa rasuulil ambiyada ilaahay ka mida caqliga badan qiyaadadiisii iyo madaxnimadiisii ummado dhan oo caalamka ku noolay badbaadisay dhan kolba dhan baa loo wadaa maanta xaggan u soco oo xaggan yeelo oo dumarkan u tago halkaa mar baa laleeyahy iyadoo weliba ay ka muuqan karta maadaamay doonayso kuwan inay dee dhaabad uga dhigto ay ku hor joogsato ay ku imtixaanto in diyaarina ay ficlan ka horeyso diyaarin oo inuu dhar wanaagsan soo qaato oo soo cabarsado oo isa soo qurxiyo iyadoo nebi maxamedna caleyhi salaatu wasalaam xadiid saxiixa ku xusay in nebi yuusuf uu ka mid ahaa ambiyada uu habeenkii la dheelmiyey nebigu uu kusii maray samooyinka samooyinka mid kamida buu kusoo maray waqad uctiya shadru lxusn quruxda marka la qaybiyo bar ka midabaa la siiyey buu leeyahy nebi yuusuf quruxda maanta dee isku si dadku uma arkaan kuweena madoobe kuwa cad bay u arkaan ama casuusta leh kuwa cad lafdigooduna kuweena madow ayay iyana u bidayaan quruxda qaar waxay u yaqaanaan qofka dheer qaar ka gaaban qaar waxay u yaqaanaan ka buuran qaarna waxay u yaqaanaan ka weyda ah ee hadhaya qolaba siba u taqaanaan laakiin quruxda siduu nebi maxamed u qiimeeyey calayhi salaatu wasalaam ayay tahay in loo arko oo loo qiimeeyo nebi maxamed baa qurux badnaa nebi yuusuf baa qurux badnaa ambiyadaasi muuqaalka ay lahaayeen ayaa dee quruxda loo arkaya sifooyinkooduna dee kolley siiradooday macruuf ku yihin iyadoo qurux barhkeed la siiyey buu marka isaguna soo baxa falamaa ra'aynahu kolkii u aqalkii murh ka soo yidhi dumarkiioo mindiyii haysta oo hilibkii cunaya falamaa ra'aynahu markii ay arkeen ay shaqac ku siiyeen akbarnahu way weynaysteen oo meel buu kaga dhacay wa qadacna aydiyahun kolkaasay jarjareen gacmahoodii gacmaha la yidhi ee waa faraha wa qulnaa waxay idhaahdeen xaasha lilaah allaa xumaan ka hufane iyo inuu kanoo kale abuuri waaye maa haadaa basharan walla kani bani aadan ma aha in haadaa kani muu ahaanin ilaa malakun kariim waa malag wanaagsan bay idhaahdeen dad iskuma jire kani waa malag nabiguna calayhi salaatu wasalaam athar waxaa kaga soo aroray inuu yidhi xubuka shay-a yucmi wa yusimu shayga oo aada aada u jeclaataa wuxuu kugu abuuri karaa indha la-aan iyo dhega la-aan ayuu kugu abuuri karaa inuu qofku dareenkiisa wax kasii noqdaan marka uu qofku shay aada u jeclaado ama shay uu aada uga cabsado waxaa dhici karta maskaxda in isbedel ay ku yimaadaan ama neerfihii jidhka iyo maskaxda xidhiidhinayay dareenkiisii ay wax kasii noqdaan dheecaamo ay maskaxda soo daysay awgeed sidaa darteed baa la tilmaamaa jaynuhu in mararka qaarkood halka ay dadka ka suuxin lahayn ama irbadan suuxdinta halka laga mudo iyagu ay meelo gaarahoo ay yaqaanaan qanjidho gaara ay dadka irbadihii yaryaraa ay isticmaali jireen kaga mudaan taasoo keenaysa qofka in ay suuxdin u noqoto oo meelihii dareemi lahaa la aamusiiyo taasi marka waxa ay tilmaamaysaa in abha ay ku dhacday oo ay wareereen oo dabeedna neerfihii keeni lahaa damqashada ee xidhiidhinaya maskaxda iyo jidhka dheecaamada ay maskaxda soo daysa ay ka xoog bateen dabeedna ay heerkaaba gaadheen iyagoo fartii jaraya oo wasladii iyo fartii israacinaya ay dareemi waayeen dareemi waayeen saasoo kalea loo tilmaamaa culimada caamiliinta ah ama dadka macrifada leh ee aqoonta diinta u lehee ilaahayna aada u yaqaana markay alla caabudayaan in aanay aada u dareemin tacabka iyo hawsha iyo dhibka soo maraya oo in badan taagnaadaan nebi maxamed lagu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam cabsida ilaahay uu ka qabo awgeed daal inuu jidhkiisii dareemi waayo oo dabeed ragcad keliya uu ku akhriyay shan jus oo qur-aanka ka mid a shan jus maalin keliya ma wada akhriyi kartidba afar labayo toban saacadood baanaad akhriyi karinba adugu isaguna sarajoog keliya ayuu ku akhriyey shan jis waxaa kaloo muuqanaya dumarkani dee may arag malag laakiin dabeecadda ama fidrada wanaagsan baa waxay sheegaysa malaa'igta ilaahayna inaynu ka haysano sawira inay qurux badan yihin ay wanaagsan yihiin shaydaankana inaynu ka haysano maxay wax fool xun oo qafal xun oo aada iyo aada u liita dalcuhaa kaanahu ru'uusu shayaaiin baa ilahay wi geedka jannada ka baxaa midhaha uu sii daayaa waa madaxyada shaydaanka oo kale madax shaydaan maynu arag ha cafwan cadaabka geedka ka dhex baxaya ehlu naarka looga dhigaya raashinka waxaa ubaxeedu waxa uu la mid yahay madaxyada shaydaanka oo kale madax shaydaan ma inaan arag laakiin sawirka aynu ka haysanaada inuu fool xun yahay oo wax silan sidaasay yidhaha in haadaa ilaa malakun kariim qaalat markaa waxay tidhi fadaalikuna kiinaas alladii lumtunanii fiihi waa kii ay igu canaananayseen waa kaas bay waxay igu canaananayseen waa kaa walaqad raawadtuhu can nafsihi anigaa naftiisa ka doonay fastacsama sutid way qabtoo waan mari waaye walain lam yafcal haddaanu samaynin maa aamuruhu waxa aan farayo layusjananna waa la xidhi doonaa walayakuunan wuxuu noqon doonaa min asaakiriin kuwa dulaysan buu ka mid noqon markay aragtay cid lamid ihi inay jirto wayba laba kaclaysayba may tanaasulini laakiin arrinkii halkiibay kasii wadaa waxay tidhi iminka kol haddaan cid u helay ila mida xumaantiibaabaan doonayaabay tii dib kale xabsi buu geli qaala markaa waxau ihi nebigani rabbi sijnu ilaahay ow xabsiga ayaa axabu ilaya aan ka jecelay mimaa yadcuunanii ilayh sinaday igu yeedhayaan dumarkaas ilaahay in la ixidho ayaan ka jecelahay buui waa sida qofka muuminkaa uu ku fikirayo dhibaato soo gaadha naftiisa iyo mahalkiisa iyo ehelkiisa waxa uu ka jecel yahay in aakhiradu ay wax ka noqoto oo diin iyo dunya weeyaane qofka guldarrada waxay ku dhacaysaa marka uu dunyadiisa ku iibsado diintiisa ama adduunyadiisa uu ku iibsado aakhiro kolkaasay guldara dhacaysa axmed ibnu xambal raximahullah oo dee la garanayo saaxibulmadhab ahaa ayaa markii la imtixaanayay ee la garaacayay afarta baabaca laga garaacayay nimankii dee madaxda aha ay garaacayeen boqoradii wakhtigaas ee fikirka muctasilada qabay ayaa isagoo aada u dhiban ayaa askartii la hadleena waxay dhi axmedo culimo badan baa ka taharubtay oo ka siibatay oo ka madax galay arrintan adiga maxaa ku soo taagay si aad xabsiga uga baxdo sanado dheer baa meesha lagu ciqaabayaa maad wuxuun iska tidhaahdaad ka baxd waxa ihi arrinku aniga maaha laakiin mawaaqifta iyo raadka arrintan ay reebayso ayaan ka fikiraya bal dabada u baxo waxaa eegtaan dadka qalinkiiyo waraaqda siteele axmed muxuu yidhi wadaadada kale dhagaysan mayne axmed oo la imtixaanaya muxuu yidhi haddii arrinkaa sida madaxdu ay ka doonayso uu yidhaahdo haa ka axmed baanu qaadanayna laakiin kuwan kale iska tegeen ma qaadanaynabiga marka dadkaasaan u tudhaya aakhiradooda iyo tayadaba saa darteed baa dee ilaa dhowr madaxweyneynta isu bedelaya inuu xejisanaya oo xabsiga ku jira sidaasaa marka uu leeyahy rabbi sijnu axabu ilaya mima yadcuunanii ilayh ilaahayow xabsigaasaan ka jecelahay buui waxaa maanta waa ficil uu hal mar sameeyo oo laga yaabo shaydaanku inuu qofka ugu sawiri lahaa sameeyo ka toobadkeenoo ka gudub ayaa dabeedna uu toddoba sano xabsiga lasoo jiifaya wailaa tasrif canii buui ilaahayow haddii aanad iga duwin kaydahunna shirqoolkooda asbu ilayhinna amil ilayhinna waan u leexan doonaa wa akun min aljaahiliin waxaanaan ka mid noqon doonaa kuwa warla-aanta ku sugan ilaan qof aan cilmigiisa ku camal falin waa jaahil ilaahay ou jaahiliintan ka mid noqon doonaa ilaahay adaa iga duwi kara buui ina nafsa la aamaaratun bisuuwey ilaahay baa marka ka aqbalay saasaanu kaga nabadgalay wallahu aclam